فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada wakhtiyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar nafurnimo ah oo ka dhacay xarunta iskool buliisiya ee magaalada muqdisho bayaan ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin oo looga hadlay qaraxaasi iyo faahfaahin ka soo korortay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacaya duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud bayaanka oo faahfaahsan iyo xogaha uu xambaarsan yahay ayaan dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa dowladda federaalk oo sheegtay in xilligan aysan suuragal ahayn xiridda safaaradda itoobiya ku leedahay madaxtooyada muqdisho awoodna aysan u lahayn fulinta arrinkaas wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk oo sheegayay in xabashida tan iyo labada kun iyo toddobada iska degeen madaxtooyada lagana saari karin ayaan dhuwaxa idinkugu soo gudbi doonnaa warbaahinta maamulka yahuudda oo sheegtay in la dilay hogaamiyihii muqaawamada ghaza yaxya sinwaar maxaa ka dhab ah sheegashada yahuudda xogaha aan ka helayno dhacdadaas iyo warar ku xeeran ayaan dhuwaxa caawa idinkugu haynaa barnaamijka sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada kenya oo isaga baxay saldhiggii ay ku lahaayeen jasiiradda kudhaa ee jubbada hoose xaflad gabagaba uu ahayd dacwatu aryaaf oo socotay muddo laba bilood ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose kelimaadkii laga jeediyey munaasabadii lagu soo gunaanadaya ayaad dhuwaxa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka dhuwaxa caawa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xubinta caafimaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo faahfaahsan caawa waa habeennimo jimco ay soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha afraad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa toban iyo toddobada bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobka ugu horeeya weerar nafurnimo ah ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada muqdisho naftii hore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa uu weerar ku qaaday xarunta iskool buliisiya ee degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho taasoo xarun u ah ciidamada booliiska maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu ka soo saaray bayaan dhacdadan iyadoona ciwaan looga dhigay camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday muqdisho bayaanka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa sidatan ciidamada mujaahidiinta waxa ay galabta oo khamiis ah camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen xarunta iskool buliisiya degmada axmar jajab ee magaalada muqdisho camaliyadda oo uu fuliyey haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta haliyeyga istishaadiga ah ayaa allah fadligiisa ka gudbay dhammaan baraha kontarool oo ay cadowga ugu talagaleen inay uga gaashaataan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyadu ka dhacday gudaha xarunta la weeraray waxaa bayaanka lagu yidhi tirada hordhaca ah ee khasaaraha cadowga kasoo gaaray camaliyadda waa shan iyo toban dhimasho ah iyo labiyo toban dhaawac ah kuwaasi oo isugu jira saraakiil mujrimiin ah iyo askar bayaanka oo sii socda ayaa waxaa sidoo kale faahfaahin looga bixiyey weerar maalin dhoweyd ka dhacay deegaan u dhow magaalada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud halkaasi oo xasuuq lagu geystay ciidamada dowladda federaalka waxaana bayaanka lagu yidhi dhanka kale waxaa sii kordhay khasaaraha maleeshiyada murtadiinta ah kasoo gaaray dagaal shalay oo arbaco ahayd ka dhacay deegaanka gerile ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud tirada dhimashada cadowga ayaa gaartay sida bayaanka lagu yidhi soddon iyo lix askari kuwaas oo soddon iyo kow ka mid ah meedadkooda looga cararay dhulka duurka ah oo ay ku firxadeen maleeshiyadii lagu jibiyay dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa cadowga kasoo khanimaystay kow iyo soddon qori iyo rasaas fara badan bayaanka oo sii socday ayaa waxaa degniin adag loogu diray ciidanka dowladda federaalka iyadoona gunaanadkii baaq loogu diray dadka muslimiinta ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhow waxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga alfurqoon warbaahinta yahuudda ayaa waxay tilmaamaysaa in dagaal foolka fool ah oo ka dhacay rafax lagu dilay yaxyan sinwaar oo ahaa hogaamiyaha muqaawamada ghaza ilaa iyo hadda ma jirto jiho rasmi ah oo xaqiijinaysa dilka yaxya sinwaar waxaana warbaahinta maamulka yahuudda ee warka tabinaysa ay sheegayaan in isaga iyo hogaamiye kale oo ka tirsan muqaawamada ay si kafoolkafool ah uga qayb qaadanayeen dagaal rafax ka dhacay oo yahuudda looga hortegayay ma jirto wax war ah oo ilaa iyo hadda aan xilligan dhuuxa idinsoo tabinayno kasoo baxay kooxda muqaawamada ghaza oo xaqiijinaya amaba beeninaya warkan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal dhow waxa waraysiyada ayaanu ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdan iyo faraad waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa cudurka loo yaqaano gowracato waxa uu yahay iyo waxa keena xanuunkaas bismillaahi raxmaani raxiim aada iyo aada u mahadsan tahay Eh, diphtheria ama gowracato is an infection caused by bacterium coronabacterium diphtheria cudurkan asaga waa cudur dilaa ah wuxuuna kamid yahay childhood disease ama six killer diseasena waa lagu daraa lixda cuduroo dilaaga ah caruurtuu ku badan yahay waa cudurada la iska tallaalo marka cudurka asaga ah waa cudur ay sababto bakteriyada loo yaqaano coronabacterium diphtheria ilma aragtadaas calaamadaha uu caan ku yahay cudurkan waxaa kamid ah oo ugu horeeyo bullneck waxaa loo yaqaanaa ama cunuga inuu cunaha ka bararo oo qoorta oo dhan haddii gadaali horeba isla ekaato weynaato waxaa kaloo kamid ah sore throat inuu dhuunta namar ku yeesho waxaa kaloo kamid ah qandho ka sareysa soddon iyo sideed ilaa iyo ka badan hosnes ama xabeeb in lagu arko ee, qanjirada dhuunta ku yaala inay ka bararaan in lagu arko xuub saaran dhanxanaga gadaashiisa oo markii lasoo fuuqan dhiig ka imaanayo waa calaamada lagu garanayo calaamadahaasu caan ku yahay ee, cudurkani waxyaalaha dhakhtarka uu ku garto ama ku- aan ogaar waxaa kamid a calaamadaha aan soo sheegay iyo in la kaljar lagu sameeyo ama la la beero bakteriyada swab afka in laga soo qaado dhacaan laga soo qaado laga soo tiro boogta kadibna la tallaalo kadibna bakteriyada la arko Ee, cudurkan waa cudur aada iyo aada u faafa marka waxaan kula talinaynaa qofka cudurka lagu arko kale in laga fasaxo xarumaha uu dadka la joogo sida dugsiyada madarasada macaahidda in laga fasaxo waayo cudurkan cudur aada u faafa waaye cudurkan daaweyntiisu waa pharmacotherapy oo dee daawo u leeyahay waa bacteria prevention u leeyahay cudurkan prevention waxaa kamid a tallaal ilmaha la tallaalo cudurada laga tallaalo kamid yahay marka hooyo kasta oo aragto cunuga oo qoorta ka bararay qandha ee hayso xabad ee codkiisa isbedelay tabardarro ka dareemayso xuubka aan sheegayo oo markii lasoo fiiqan dhiig ka iman aragto si degdeg ah ha u imaado xarumaha ugu dhow ee caafimaad waa mahadsantihiin
رضيا وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa tahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in xilligan aysan suuragal ahayn xirida safaaradda itoobiya ay ku leedahay madaxtooyada axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in aysan awood u lahayn xirida safaaradda ay dowladda xabashida itoobiya ku leedahay xarunta madaxtooyada muqdisho iyadoo ay taasi jirto ay horey u amreen in itoobiya ay xirto qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka hargeysa iyo garowe balse ilaa iyo hadda ma aysan jirin cid dhagjalaq u siisay hadalkooda tan iyo labada kun iyo toddobadii markii ay ciidanka xabashida itoobiya duulaanka kusoo galeen muqdisho ayuu tilmaamay inay furan tahay safaaradda haddana aysan suuragal ahayn in la xiro
safaaradda iyo diyaaradda iyo ganacsiga dee mar haddii horey aan wax lagu dhaqaaqin diblomaasiyadda lama jaro xiriirka dhammaantiis in xargaha loo jaro maaha mar haddii wax hadda horay implementation wixii warqadda ay joogaan oo ayba iska soo iska tabar yar yihiin oo wax hadda la implement gareeyey wixii lagu heshiiyey aysan jirin dhammaan dowladda soomaaliya waraaqo dhowra ayay dib u dhigatay safaaradda iyo goobtay ka furan tahay dee anigu taas hadda go-aankeeda ma aana lahayn safaaraddaas weligeed bay ka furnayd ilamaa iyo dowladdii laba kun iyo toddobadii markii la yimi dalka oo ciidamadoodu ay qabsadeen magaaladan bay gurigaasna degeen marka waxay ku xiran tahay iyadoo xaaladdu sidaan ka roon tahay in safaaradii annagu safaarad baan meel istraatiijiga ku leenahay safaaradeenna adisababa nagu taalla safaarad haddii la taabto safaaradda kale waa iyadana way saameynaysaa marka taasna dee waa strategically in dowladda soomaaliya goobo inta la calaameeyo safaaradihii la yihahdo halkaas ha u guuraan markii xaaladda dalku ay maaragtay meesha u fiican ay tagto laakiin hadda safaaraddaas meesha aan ugu nimid bay weli ka furan tahay weligeenna meeshaas iskama bedelin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiid ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan ciidanka kenya ayaa waxaay isaga baxeen saldhigii ay ku lahaayeen jasiiradda kudha ee gobolka jubbada hoose taliska ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ee la baxay magaca atmis ayaa wuxuu sheegay in ciidamada kenya ay isaga baxeen saldhigii ay kaga sugnaayeen jasiiradda kudha ee gobolka jubbada hoose munaasabad ka dhacday saldhigga ciidamada kenya kaga sugnaayeen jasiiradda kudha ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka jasiiradda ay ciidanka kenya wixii xilligan ka dambeeya ku wareejiyeen askarta maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe saraakiil ka tirsan ciidamada kenya kuwa qaramada midoobe ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa ka qaybgalay munaasabadda waxaana ay sheegeen in wixii xilligan ka dambeeya ay ciidamada kenya wareejiyeen saldhigoodii kudha sanadkii labada kun shan iyo tobankii ayay ciidamada kenya duulaan milatari kula wareegeen jasiiradda kudha oo ka mid ahayd goobaha lagu maamulo shareecada islaamka waana saldhigii labaad oo ay ciidamada kenya muddo sanad gudihiisa ah ka baxaan marka laga hadlayo gobolka jubbada hoose ciidamada shisheeyaha ayaa timis ayaa wada qorshe ay ku bedelayaan magaca duulaankooda iyadoo marka la gaaro sanadka labada kun shan iyo labaatanka uu qorshaha yahay in magac cusub loo bixiyo duulaanka soomaaliya kaasoo inta badan ku ekaan doona magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa la doonayaa inay la wareegaan saldhigyada ay ciidamada shisheeye kaga sugan yihiin deegaanada fogfog taasoo khubarada amniga ee gobolka iyo reer galbeedka ay ka muujiyeen walaac xoogan oo la xiriira inay ku dambeyn doonto gacanta xarakada shabaabul mujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaad habeen walba oo jimco ah xubintan ku dhagaysataan barnaamijka dhuuxa waraysiyada maxamed sheekh cali ayaa inoo soo jeedinaya waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aalaaba habeen walba oo jimcaha aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan taas oo aan kusoo gudbino dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkaasi dhammaanaya ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aan diiwaan gelinay ee kusoo dhacay warqabadka alfurqaan waxaa ka mid ah sagaaliyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan labayo tobanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka maalintii sabtida weerar madaafiica ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ay askarta kenya ku leeyihiin deegaanka kulbiyow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose halkaasoo ay booqasho ku joogeen wafdi ka tirsan dowladda maraykanka ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay weerarkan duqeynta ah halka lagu dhaawacay laba kale oo mid kenyaat yahay halka midka kale uu ka tirsan yahay ciidamada dowladda federaalka waxaana intaa dheer oo khasaare soo gaaray wafdiga ameerikaanka qarax lala beegsay askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo ku sugnaa magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dilay laba askari isla shabeellaha hoose ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dowlaadka degmada awdheg la kamiin ugu dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka weerarkan kamiinka ah ayaa waxaa lagu dhaawacay laba askari askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday fariisanay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada qalimow iyo xawaadle oo ka wada tirsan shabeellaha dhexe waxaa lagu dilay lix askari halka lagu dhaawacay sagaal kale ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada baydhabo ku dilay mid ka mid ah ergadii soo xushay xubnaha maamulka la baxay koonfur galbeed kaasoo lagu khaarijiyay xaafadda lugbaxsi ee magaalada baydhabo mas-uuliyadda dilkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigii ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere ee isla gobolka baay sidoo kale ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka baay waxay weerar ku qaadeen fariisinay ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey ee kaabiga ku haya magaalada baydhabo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xero ee askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool weli waxaan dhex muqooranaynaa dhegeystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose nama soo garin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weeraradaas lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo ku sugnaa deegaanka buulaxaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaara askarta maamulka la baxay jubbaland tirada dhimashada askarta ayaa gaartay lix askari kuwaasoo saddex ka mid ah meydadkooda lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose halka lagu dhaawacay koob iyo toban askari isniin koob iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo tobanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro ku qaaday fariismada askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo ee gobolka baay markaan iyo gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya toddobaadkan dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka dagaalada ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo baraag ismaaciil oo dhacaduleedka degmada xarar dheere ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana tiro dhowr jeer ah lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka dagaaladan ayaa lagu dilay ugu yaraan sideed askari halka lagu dhaawacay shan iyo toban kale talaado labiyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan shan iyo tobanka oktoobar laba kun afar iyo labaatanka weeraro qaraxyo ah oo gaaraya laba ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen goob isku imaatan oo askarta dowladda federaalk u tiilay magaalada beledweyne waxaana ku dhaawacmay saddex askari sidoo kale qarax ka dhacay magaalada baydhabo ayaa lala beegsay gaari cabdibilaa oo ay la socdeen askar ka tirsan sirdoonka maamulka la baxay koonfur galbeed weerar madaafiic ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xero askarta xabashada etoobiya iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo iyadoona weerar culus lagu qaaday xero askarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada bardaale ee gobolka baay maalintii arbacada saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada lix iyo tobanka oktoobar laba kun afar iyo labaatanka qaraxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuleen gudaha degmada waajid ee gobolka bakool ayaa lagu dhaawacay hal askari iyadoona weeraro lagu qaaday askarta xabashada etoobiya iyo ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ee ku sugan deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo sidoo kale toddobaadkan sii dhammaanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xero ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayaa ku dhaawacmay duqeyn ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo markaan iyo mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed oo ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa weerar ka miin ah u dhigay askar ka tirsan dowladda kenya oo ku socdaalayay deegaanka fiinow ee gobolka mandheera weerarkan kamiinka ah ayaa waxaa lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda kenya weerarkan ayaa waxaa lagu dilay shan askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay toban kale khamiis afar tobanka bisha rabiicu thani kun afar boqol lix afartanka hijiriyada toddobiy tobanka bisha oktoobar laba kun afar labaatanka askari ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay weerar qarax oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen buundada weyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya weeraro safmareen ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigii ofraysan ku yaala degmada xudur ee gobolka bakool waxaana lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed iyadoona lagu dhaawacay toddoba kale sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab islabay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigay ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin maanyafuulka oo kaabiga ku haya magaalada baydhabo dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo toddobaadkan aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaan xubintan teeda kalean hawada dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhuuxa waraysyada iyo inta kaarsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaa dhegaystayaal qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa waraysiid ayaan isla soo gaarnay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa waxa ay soo gebagabaysay dacwatu aryaaf taasi oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada gobolkaas deegaanka weelmaarow oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose ayaa dhowaan waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamla dacwi ah oo ciwaankeedu ahaa balliquu canii walow aayah taasoo muddo laba bilood ah ka socotay afar ka mid ah degmooyinka wilaayada jubbada hoose waxaana ka faa'iidaystay in ka badan toddoba kun oo qofood oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmooyinka afmadow xagar doobley iyo badhaadhe munaasabadan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose culimo salaadiin iyo waxgarad ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudiy oo kamid a culimada wilaayaadka dalka isagoona jeediya kelimad qayim ah oo diiradda saaraysa dacwada iyo muhiimadda ay leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أولا إلى ما مهسن سبحانه وتعالى دعوته waxay leedahay marka hore fadli aada u weyn bay leedahay fadligaana wuxuu ka imaanayaa shaqadan waa shaqada ambiyada oo ilaahay uu diray ambiyadiisi waa dadkii dadka ugu qiimaha badnaa ugu sharafka badnaa ambiyadana wixii laga dhaxlay muxuu ahaa maxoolaa laga dhaxlay diin wo cidda dhaxashayna waa culammadii waa ducaadii halkaa fadhida wa ina alculamaa warasatu lambiyaa wa ina alambiyaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhaman wa inamaa warasuu alcilma faman akhadahu akhadahu bixadin waafiq oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam idan markaa maadaama shaqadan ay tahay shaqada ambiyada haddee fadligaasayba heshay soo fadli aada u weyn maaha maanta haddaan hayno shaqada ambiyadii soo fadli aada u weyn maaha allana muxuu leeyahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana minal mushrikiin idan marka waa waa fadli runti aada u weyn dacwada ahdaaf baa laga leeyahy shaqada inta layska qabto bilaa hadaf ma jiro ahdaafteeda waxaa ka mid in ummadda la islaaxiyo wixii wanaag loo sheegay anfacaya fi dunyaa walaakhira wixii madarro oo munkaraad oo mafaasid oo akhlaaq xumo ah in ayadana looga digo ummadda waxaa soo baxay marka bulsho aada u qayn badan ummaddaynana maanta inay noqoto umma khayriya si ilaahay buu tilmaamay subxaanahu wa tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhowna can lmunkar ayaan maanta doonaynaa inshaa allah marka ahadaaftaasaa laga leeyahay iyo kuwo kale oo aada u tiro badan dacwada markii laga hadlayo arkaan bay leedahay arkaanu dacwaa la yidhahdaa waa ilaah muxuu ahaa ilaah saddex meelahaas qofka daaci horta daaci waa in la helo madcuuna waa in la helo madcuu ileyhi waa in la helo arkaantaasay dacwadu leedahay marka la leedahay dacwaa la gudanayaa horta waa in la helo qofkii daacigaha dadka wax u sheegi lahaa waa in la helo waa rugni dadkaad u yeeri lahayd waa in la helo waxaa dadkaad ugu yeeri ma ra'yigaaga maxaa dadkaad ugu yeeri maya waa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisa wey arkaantaas ee dacwada ku taaganta waa arkaanu dacwa ayaa layidhaahdaa waxaa kaloo dacwadu ay leedahay wasaa'il baa la adeegsadaa wasaa'ishu haddee way badan tahay dadku mar waa lala khidaabaa mar camal bilbayaan baa la tusaa mar alaab baa loo shidaa adigu haddee wasaa'ishu mar ficil baa la tusaa wasaa'ishu mar ishaaraa qofka wax lagu fahamsiin karaa wasaa'ilu dacwa way badan tahay wax ka mid qofka inuu adeegsado waa loo baahan yahy oo taana waxaa loo yaqaanaa ee waxaa soo gela wasaa'ilu dacwa dee haddii mikrofon loo baahan yahay iyo adu wasaa'isha way badan tahay wasaa'ilu dacwa haddii xataa gaadidi loo baahan yahay waxaasoo dhan maxay noqon wasaa'ilu dacwa ayay marka noqon oo dacwadu wasaa'il ayay leedahay waxaa kaloo marka loo baahan yahay dacwada markii la wado asaaliib oo loo yaqaano ee asaaliibu dacwa dacwadu marka asaaliib iyo kayfiyad iyo qaab dadku wax looga sheego wixii waa hadal waxaa laga yaabaa hadalka isagoo hadal ah haddaad oo muxuu ahaa qaabkan qofkaad wax ugu sheegto inuu dido oo uu ka cararo ama uu kaa caroodo isla isaga haddaad dhan kale wax ugu sheegtaan inuu kaa qaato marka idan kayfiyaadkaas dadku wax looga sheegayadana waa loo baahanya mar xogaa qofka tarkiib u sheeg yaa mar waxaa weye tarhiib mar muxuu ahaa ee adeegsa xikam adeegsa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana oo muxuu ahaa asaaliibtaas qofka daaciga kaa maarmo maxaa yeele waa muhiim asaaliibta waxaad wax u sheegi waa bilo-aadan marka bilo-aadanku haddee waa inaad dabeecadihiisa taqaan wuxuu ka didahay waa inaad taqaano maalaha qaar acraafta iyo dadka dhaqamadooday inaad fahmi kartaa la rabaa marka waa muhiim asaaliibu dacwa qofka daaciga inuu wax ka yaqaano waa muhiim haddii kale wax badan baa kugu soo noqon kara asaaliibta markaane waxaa idinku soo maqan kelimaadka odayaasha oo kale ah suldaan cabdiqani cabdulaahi suldaan cabdiweli xasan madoobe suldaan xasan ibraahim iyo nabadoon xasan daahir oo ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka jubbada hoose runtii waxaynu joognaa dacwadii dacwatu aryaaf ee laba bilo soo socotay khitaamkeedii waa khitaamuhu misk sidii ducaadii mubaasharka ahayd ay inoo sheegeenna runtii waxay ahayd dacwo najaxday mahadnaqa alle kadib waxaan wilaayadana u mahadnaqaynaa uma maktabka dacwada wilaayadana jubbada hoosaan u mahadnaqaynaa waxaan iyagana si gaara u mahadnaqaynaa ducaadda xufaadda ee nuurka iyo khayrkii wanaag ka muuqdo ayna hor fadhida oo iyagu ilaahay sabab uga dhigay inay fakhrigaas baahida badan ka jirta ay buuxiyaan intaa kadib annagu waxaanayn odayaashii mushaarakaynayay ee la joogay ducaadda meelaha qaarkood runtii ducaaddu duruusta ay bixinayeen iyo juhdiga ay dhiibayeen iyo dadaalka ay dhiibayeen iyo sabirka ay dhiibayeen ilaahay inbaa ay u xisaabtanayd waxaa intaa dheereed akhlaaq wanaagga iyo edabta iyo ninka daacigaa sidai asxaabi rasuulillaah iyo salaf saalax iyo dadkii diintana soo gaarsiiyey muslimiinta inta badan xoog diinta laguma soo gaarsiin diintanu xoog ma ahayn sifaad bay ahayd akhlaaq bay ahayd juhdi bay ahayd suudiyaad bay ahayd ikhlaas bay ahayd waxay matalayeen runtii ducaadaasi sifaadkaasaa ka muuqday taas waxay keentay marka inay muddadii labada bilood ahayd oo si haddii loo fariyo kooban inay saamayn badan yeelato oo jawi iyo dhulko dhan ay dhulkii hadda annaga aan tagnay runtii ay wax badan ka bedelo isbeddel weyn ka dhacay waan tegi jirnay waan tegi jirnay ducaad baa iman jirtay laakiin ducaaddaas way mari jireen maalmo laakiin juhdiga ay ducaaddani bixiyeen oo wilaayadii iyo ducaaddii iyo maamulkii maaragtay wilaayaadka oo iswada kaashanaya ilaahay midho ka soo saaray waa lagu faa'iidey hal marba waddanka isbedelay dadka dhan waa isbedeleen runtii wadaadkiisu uu sheegaya sheekheen sheekh xasan lahaa maxaad nooga soo daacdeen bay lahayeene hadda daahinta duruuf baa keentay oo waa sax waa la soo socday ee nacayb iyo ma jirin xumaan dadkii marka maantay ku ilaabeen wixii lasoo dahayba way ilaaween hal mar bay maaragtay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii iyo qaryagii waxay noqdeen dhul maaragtay diimeed haddaanu nahay marka nuqabadii jubbada hoose waxaan runtii aad iyo aad u soo dhoweynaynaa juhdigaas ay wilaayadu gobolka ay dhiibtay siduu sheekheenna inoo sheegay sheekh cabdilwaaxid ee la qaatay ah asalku inay tahay baadiyaha inuu asalku yahay magaalooyinku la furuc yihiin oo dadkeennu maaragtay inta badan ay reer baadiye yihiin oo dadkaa baadiya hadday inoo ficnaadaan wax badan inoo ficnaanayo waxaa saamaynta ay dacwadii dacwata aryaaf balliquu canii walow aaya ka faa'idaystay dadka musaafiriinta sida jidka la sheegaya hadda ee wilaaya afmadow dhex mara ee dhooble aada dhanka kale muqdisho baabuurta ka timaada ee wilaayada maaragtay ee bi'ara soo marta wilaaya dhooble ay marayeen dadkii maaragtay wax badan ka khaldanaayeen الحمد لله هذا ذاك باور تارن وادد مسلمين وادد ما تعلوك مسلمين وادد واي اخلاق ودي يا بدان تودي قفك مسلم كا مركو اوريسبا انتونا هادلين maxaa lagu gartaa waxyaalaha inuu islaam yahay in kale waxaa lagu gartaa labiskiisa soo ma hadduu nin yahay inuu maartay garkii iyo maartay iyo sarwaalkiisii iyo wixii hadday gabar tahay inay asturan tahay musaafiriintaa sidoo kale way isbedeleen khayr iyo wanaag badan baa jira waxaa leenahay dadaalka ha la sii wado أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا ثم وحان أمهد علينا حركة شباب المجاهدين وحان كلا أمهد علينا ولاية جب السفلى ولاية جبضة هوسة وحان كلا أمهد علينا رقي شغادة سوق قتي شغادة إسلامك أولها هيا قدتين واد ما سنتين إلهي دن بركايا إلهي ميزانك إن حسناتك هيدين سارو إلهي هيدين كغردقو إخلاص عملك يا سوق وتين وحان عصرنا aan ka codsanaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin in la badiyo raggan ducaadda ah ee loo diray dacwatu aryaaf in la badiyo gobolkan jubbada hoose kuma filno afartan mase konton kuma filno waxaan codsanaynaa in horta laga dhiga ugu yaraan afar boqol oo tirada naloo kordhiyo waxaan kaloo codsanaynaa in muddada laba bilood iyo saddex bilood waxaan isleenahay waa inugu yartahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan codsanaynaa in ragga iyaga ah la kala babedelo oo qoloba markay soo nasato qolo kale la geeyo meesha tirada haddii kororto waa la isbabedeli karaa waxaan leenahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka waa laga faa'iidey waa la faa'iidey dadka shucuubta iyo dadka muslimiinta ah dacwadii loo diray sanadkan way najaxde way najaxdaa la dhihi karaa qof walba oo aad waraysato deegaan walba oo aad tagto raggan iyaga ah iyagoo lagu dhegan yahay gacmaha lagu dhegan yahay oo la leeyahay niman ha naga tegine ayaa fasaxoodii iyo wakhtigoodii dhammaaday kutubtii loo soo dhiibay ee muqararka ahaana way dhammeeyeen insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan maktabka dacwada waxaan codsanaynaa in haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbada hoose in tiro ahaan la kordhiyo raggan marka wilisha ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmadan dacwadaas soo gudutay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajir xasanaad badan ha ka siiye ummadday wax soo bareena baahadii iida way qabtaa inaanan laga daalan oo dacwadaas iida ee lalaba laaba waxaan codsanayna manaha ay ka mid tahay dadka waxaa waaye oo muslimiinta ee oomiyiga degan dadka kow ma joogo weli iyo weli baahadaas iida manaha ee ma ay daboolman kulligaaynana waajib baa naga saaran khaasatoon odayaasha haddaan nahay dadka ugu dhibka badan culays ugu badan manaha uu ku dhacayaa nahay dadkaas hadday diin gasho diin bartaan annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan shaqoon ka dhex qabanayn ilaahay waa nooga fududayna ale nin aan waxaaba la joogna wax laga sheekaynaa camal ay xaaladdiis noocaas iska tahay waxaan annagu sheegnana wax badan manaha ee manaha magalaan arrinkaas waa nagu garab istaagaynaa walaayada jubbada hoose waa ku garab istaagaynaa xarakada waa ku garab istaagaynaa wixii oo juhdi iyo tabartaynu aan ka bixin karno waan ka bixinaynaa waxaan jecelnahay markaan inayna arrinka asage sida hadda raggan loo soo celiyay inay noqonno in lagu sii celiyo kooxda markay soo baxdana koox kale macnaha xarakada u dirto oo waxaa weeye indhahannaga iyo qalbiganagaba wanaag ka buuxiyey oo aad aan ugu bogaadinayno oo meelaha fogfog oo xuduudaha oo nalagaga soo tabinhaya khayrka waxa weeye dacwada ka waday oo culummada oo dhallinyarada oo da'yartaa ayagana waa u mahad celinaa jasaakumullahu khayran baan leenahay aad baan ugu faraxsannahay hawsha ay soo qabteen waxaa weeye gacmo wada jir bay waxaa layidhi nolosha adag uga gurguurtaan haddii macnaha intiinaan iyo intoo kale aad waxaa weeye ninkiiba uu toban qof waxbaro maalinkii oo cashar u meeriyo dadka naga dhanba wuxuu noqonahayaa waxaa weeye culummo marka waa idin mahad celinaa jasaakumullahu khayran marka mahad celinta intaa ugu gudbo annaga mahadabkeennu waa shacaa'irta islaamka waa laa ilaha illa allah maxamada rasuulullah mahadabkeennu alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar annaga marka waxaa nalaga rabaa maadaama aan annaga ilaahay wax ka soo baxay oo waxa weeye waxyiga ilaahay aan gudanayno aan socodsiinayno annagana sidoo kale inaan meel kasta oo qof kasta oo muslimnimo aan ku tumayno ama gaal aan tawxiid u qabanaynaba uu joogo inaan gaarsiino inaan diinteenna gaarsiino ilaahay baana ajar naga siinahaya haddaan nahay dadka muslimiinta ah oo hadda gobolkan waaligeennu noogu horreeyo oo odayaashana dhaqankii culummadeenna ay u- ugu jiraan inaan waxaa weye meelaha fogfog aan wax geyno oo diinta islaamka geyno oo raggaan maanta een, inta yaroo hadda ay soo qabteen hadda gaadiidka socda annaga odayaashii baa nahay waa nala soo wacahayey waa dadku waa na soo mushaarakaynhayeen dadka tuulooyinku waa na soo wacahayeen ama hadda meelaha wiilashu sheegahayeen qayb ka mida waa marnay sida goodeeyo iyo dhulkaas waan maray aniga dadku waxa weeye markii hore wax yar oo dee qof uun taxadiyadii hore iyo ku soo waxbartay maahane jahli baa dadku lagu sugnaa haddana waxa weye sida naga soo gaaraysa dadkii wanaag iyo qabow iyo nimco u baxay nimcada iyo dadka waddada haya ayagana waxbaa naga soo gaarayay ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكله نوكل ميي مكان كان خير كبدن balliguu cannii walow aaya si aan ugu tashan lahaynay allahaas ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala bacd alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala kadib intii ka soo qayb gashay kulankan een, haddii ay tahay culummada nuqabada iyo raggii een, shaqadan oo qayim ka ah maalmahan iyo labadan balood ku dhex jireen dhammaan waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran dee waajib in wada saaranaay baa gudanaynay laakiin in dadka loo mahad celiyo waa min addiin jazaakum allahu khayran baa idin leenahay Een, maalintii oo shaqadan bilaabamaysay oo aan ku wada kulmaynay hagar iyo maanta waxaan u malaynayaa isku farxad manihin waa maanta aada loo faraxsan yahay oo raggan waxay ku faraxsan yihiin xadiidka nabi calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan oo waxaa idinka khayr badan qof inaad hanuunisaan dhowrhe la yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam oo ka maga calayhi salaatu wasalaam intaasba maanta ku faraxsan yihiin oo maogtahay waxay dareemayaan waxay soo tahqiijiyeen iyo waxay soo sameeyeen baa ogyihiin qulubtooda markan waxay u tahay mudma'inna annagana waxaan ku faraxsanahay maalintii aan kulmaynay iyo wax maanta aad ka sheekaynaysaan iyo sidii u yaalaan baa ku faraxsanahay allahan waxaan weydiisanaynaa in noo siyaadiyo ummaddan in dacwo iyo diin gaarto ilaah inoo fududeeyo ilaahay subxaana wa taala fududeey kale annagu waxbaa sheega karna sooma laakiin ilaahay baa wax bedbedela oo mogtahay wax gediya oo quluubta gedela wax sameeya sooma ilaahay baa weydiisan subxaana wa tacaala qaraa'ibta maanta aad ka sheekaynayseen oo halka aad ugu sheekaynayseen markii dib loo fiiriyo waxaad dareemaysaa wax ka sii qariibsanna waa la arkaya markan jazaakum allahu khayran taas markan waxaad dareemaysaan ee faqriga iyo meesha aad ka soo shaqaysaan waa meelaha kale waa ka duwan tahay Een, makaanada mogta aad ka shaqaynayseen sa hadda horeyba loo sheegay waxaa ka mid ahayday een, muxaafadada afmadow iyo muxaafadada haqar muxaafadada dhoobley iyo muxaafadada jooro oo u jartay cirifka een, geeska u jartay waxaan u dooranay idinkana aad ka- aad ka dareentaan aad ka sheekaynaysaan maadaama cirif jirto in ayada cirifka laga soo bilaabo muxaafadada een, afmadow makaanka hadda maanta aan joogno weel maarow baa walaalaha ka shaqaynayeen oo muddahaas ka shaqaynayeen markii bishii u dhammaatina waxaa la sheegay dadkii joogay ilaahay raxmadiisina waa keenay rooban meesha oo ku da'ay markii eh, raggii waqti ugu dhammaaday baa roob yar meelaha ku da'ay dadkii halkaan ba u soo guureen waxaa la dareemay markaan haddii meesha laga tago in een, wahi mogtahay baashii bartii taagnaanayso waxaa markaan doorbadnay in halkii lagu sii wado waxaa ka dareemaysa markaan qaraa'ibtii laga sheekaynaya iyo wahi halkaan looga sheekaynaya raggii halkaan joogay baad dareemaysaan iyo sidii wa- baashi u taallay hagar amal meesha aaday baa walaalaha ka shaqaynayeen markii ku soo aadayeenna helna waxay ku aadanayday oo aad iyo aad loo joogo oo ma ogtahay baashi meelaha laga soo guuray suuq ay ka furan tahay oo aad loo oo la imaado halkaas markii muddada u dhammaatay waxaa dareemaya khayr badan baa ka jiray Een, qof kasta oo muslim ah oo iimaan ku jiro waxaa laga doonayaa dacwada diinta inay faafiyo dacwada diinta inay faafiyo balliguu cannii walow aaya sooma qof kasta waa laga rabaa gaar ahaan dadka dhaqanka ah een, salaadiinta nabadoonada qaybna wada joogaan inta kale ay ka maqan yihiin waxaan leenahay maanta waa dareemaysaan waxa laga sheekaynayo dadkii mas-uulka aan u wada ahayn waay qof kasta marka inuu ku fikiro hamiinka ku soo jeedo dadkan si wax looga bedeli lahaa bulaaj waa la socoteen sooma nasra baa ka dhacay mujaahidiinta ma ogtahay dacwadii iyo diinta idinka waa ka wadeen dadkiiba u sheegayseen sooma dadkii waa gelinayseen dacwadiiba gelinayseen xumaantiiba u sheegayseen gaaridiiba ugu digayseen mujaahidiintana waxay wadaageen xabadda bariyeen sooma maalin dharaar ah walaalaha waxay weerareen buulahaaj halkaas ayaa waxay ka soo furteen maxaabiis allahu akbar bakto badan meesha waa ka dhacay saldhiggii meesha ugu yaalin ilahi subxana watacaala waa burburiyey walaha burburiyey jazaakum allahu khayran ayaga markaan waxaa la sheegay markii walaalaha ay dantooda ka soo dhammaysteen abbaari joogi kadib waxay leeyihin habad baan ugu socod habad baan ugu socod habad baan ugu socod waxaa malaynaya juluud kale meesha joogta waa kusii wadaa waa kusii waa kusii lisaysaa markaan rucub baa ilaahay ku riday cadowgu markan waa sii socda waa sii jabay waa kala cararayan waa dareemaysaan dadkii salaadiinta iyo dhaqanka iyo guud ahaan loogu digi jiray intauba keenaan safarkiin iyo hadafkiin iyo haayadiin ilahay idin dhammaystiro jazaakum allahu khayran jazaakum allahu khayran wa akhiiran waxaa warkay ku soo koobay ee ku soo gabagayn walaalayaal dadkan maanta mas-uuliyadda naga saaran inaan ka gaabinin dadkan maanta halkan wada joogo oo cadowga intaan ku xiran in laga gaabinin qofka xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam in dabaqo balliga ani walow aaya waandir cashiiratakal aqrabiina dadkan waa cashiiri soomaa qofkaas marka in loo digo dadka waxaa garanaysaan meelaha diinta u baahan baa garanaysaan meelaha dacwada u baahan baa garanaysaan meelaha u baahan maanta in la gaarsiyo garanaysaan in markan dadka dhaqanka gaar ahaan waa dadka horkacdaan dadka horboodaan dadka u sheegtaan dugsiilow iyo meelaha dugsiyo aan lahayn inaad sheegtaan dhahdaan halkaa dugsiilo u baahan yahay halkaas in la hagaajiyo jazaakum allahu khayran markan waa leenahay waa khayran muxaafada maanta aan joogno waxaa leenahay iyadan jazaakum allahu khayran soo dhoweynta iyo howsha agaasinkeeda iyo juhdiga ay bixiyeen ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay markaa naftirkii maanta waa halkaan laidiin keenay aad u joogtaan in warbixintan iyo qurshahan iyo khibrad ka qaadataan oo aad dareentaan horna u sii socotaan horna u sii socotaan baa laidinka rabaa jazaakum yaan la gaabinin fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam kaasi wuxuu ahaa sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo afmeerayey xamle dacwatu aryaaf ah oo ka socotay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowxawaraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي